Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowladda Hirshabelle oo muddooyinkii dambe waday dadaallo xooggan oo lagu carro-tuurayo goobaha laga cabsi qabay inuu Webiga Shabeelle fatahaad ka sameeyo, ayaa carro-tuurka ka samaysay jiinka Webiga Shabeelle, qaybta uu maro deegaanka Mayoke oo hoos yimaada magaalada Jowhar. Ujeedada ugu weyn ee carro-tuurka wasaaradda beeraha ayaa ah in la xakameeyo khataraha ka dhasha fatahaadaha, loogana badbaadiyo bulshada deegaanada iyo hantidooda.
Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda oo maanta kaalin weyn ka qaadatay biyo-xireennadan, buurkan la dhigi. Haddayse ahayn maanta si baa la joogi lahaa, beerihii eber bay ahaa lahaayeen, beledkana waa lagu barakici lahaa. Alxamdulilah Ilaaha ma hadda iskale. Maanta dadaal dheeraad ay noo samaysay wasaaradda aad ay ugu mahadsan tahay. Hadda baqaydan oo dhiman waa baqay yar waaye. Intaasna Ilaahay anoo dhammaystiro. waxaan haddana dib aan ugu sii noqonaa fararkii kanaaladii waa noola qoday fararkii haddana waa noo dhimi yihiin in fararkii noola soo dedejiyo oo noola sameeyo intaasaan ku codsanaynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabelle maxamed bashiir qaasim ayaa xusay in biyo-mareennadan ay yihiin kanaaladii ay ku biyo cabi lahaayeen beeraleyda ujeedaduna tahay sidii wax soo saar loo sameyn lahaa maxaa maanta farxad noo ah inaan kormeer ku nimaado tuuladan moyko runtii tuulada moyko hoolle ayaa ka socdo carabuul ayaa ka socdo kanaalka weynaa oo baadaay asigana oo la dhamaystiray dhowaanna faraha loogu qodaayo waxaan kormeeraynaa siday shaqada u socoto runtii waxaan bogaadinaynaa injineer abshir iyo kambaniga hawshan qabanaayo dadaalka ay muujiyeen iyo hawsha gabagabada ah aadaan ugu faraxsannahay runtii hawshan wax loo qabanaa waa dadka moyko iyo hareeraheeda degan waxaan rabaa inaan kula dardaarmo guddoomiya hawsha la qabanaayo waxa loo qabta bulshada waaye inay ilaabsadaanna ayagaa laga rabaa kuwa waxyeelada gaarsiiyo fatahaadaha fududeeyana inaad ka jirtaan wixiina xanaanaysataan ayaa loo baahan yahay kanaalkana haddii la dhammaystiro inaad gacanta ku qabsataan idinkuna oo wax aad ku tarsaan kadibne aad idinku dayactirtaan ayaa loo baahan yahay mar haddii kanaalka lagu qodo farihii lagu qodo beertii lagu falo abuur lagu siiyo wixii ka dambeeyo inaas bixisaa loo baahan yahay runtii wasaaraddu mar kasta waxay u taagan tahay horumarinta wax soo saarka beeraleyda hirshabeelle in la saaromaryo aadaa u mahadsantihiin kambaniga hawshan qabanayana waxaan leenahay waa ku mahadsan tahay dadaalkaaga waxa kuu dhimana dhammaystir ayaan leenahay mar labaadna waa kusoo noqon doonaa